ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerar shalay ka dhacay inta u dhexaysa buuraha kaba iyo daynuunay oo ka tirsan gobolka baay warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh tirada dhimashada ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ayaa kor usii kordhaysaa waxayna maraysaa ilaa sagaal qofood waxaa ku dhaawacmay dagaalka iyo qaraha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed lagula eegtay inta u dhexaysa degmada buuraha kaba iyo magaalada baydhabo in ka badan toban ruux saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka iyo qaraxa ka dhacay inta u dhexaysa baydhabo iyo buuraha kabo kadib markii ay howlgallo ka bilaabeen waddadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed waxaana si kedisaa qarax lagula eegtay ciidamada iyadoo halkaasina uu dagaal ka bilowday afhayeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuuro oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadeen tan iyo markii wafdi ka socday koonfur galbeed ay gaareen degmada buurhakaba talo wasiiro ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa waxay gaareen degmada buurhakaba ee gobolka bay oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiiro kale markaa saas daraadeed howlgal howlgallo ayaa socdo oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada koonfur galbeed oo ay wadaan ciidanka dowladda iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee soomaaliya afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed maxamed nuurow wuxuu kaloo sheegay inay sii wadayeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab islamarkaana maamulka baahintiisa ay gaarsiinayaan degmooyinka koonfur galbeed wasaaradda amniga waxay ka howlan tahay sidii looga hortegi lahaa qolooyinkan nabaddiidka ah oo aadaystay inay wadooyinkii tabartii ay kasii dhammaanayso oo wadooyinka inay miino geliyaan iyo waxkasta tabartooda ay kusoo ay kusoo ildaatay marka howshaasna way socotaa ciidanka amnigana arrintaas aad iyo aad ayay ugu hortegayaan ilaa afar wasiir oo ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa dabayaaqadii isbuucan waxa ay gaareen degmada buurhakaba ee gobolka baay waxayna halkaasi u tageen sidii ay usoo dhisi lahaayeen maamulka degmada buurhakaba maadaama guddoomiyihii degmada buurhakaba uu horey isku casilay waxaa jira khilaaf u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka degmada buurhakaba iyo wasiirada halkaasi gaaray kaasi oo ku aadan maamulka la filayo in laga dhisa degmada buurhakaba liibaan ibraahim oo ka mid ah waxgaradka degmada buurhakaba ayaa ka hadlaya khilaafka halkaasi ka jira degmada buurhakaba khilaaf weyn ayaa ka taagan sidaad dareemaysiin shala maanta iyo ilaa shirar ay qabanayaan dadka kasoo jeeda deegaanadaas ee ugu sarreysa xildhibaanadii maamul goboleedka koonfur galbeed iyo odayaashii dhaqanka ayaa shir jaraa'id qabtay maanta berina way ku celinayaan shirka shirka ugu weynna beri go-aan qaadashadana beri ayuu dhacayaa kolley hadda waxaan u malaynaa wasiiradii degmada buurhakaba ay joogaan welima aysan soo bixin maamulkii horena wuu joogaa degmada odayaasheeda iyo shacabkeedana waxay go-aan ku gaareen in wax loo keenay aysan rabin oo ayaga gacmahooda ay ku samaystaan ayay rabaan rabitaanka shacabka in dowladdana waxaan ka codsanayna in rabitaanka shacabka degmada buurhakaba inay yeelaan bishii may aynu soo dhaafnay ee ahayd markii uus casilay guddoomiyihii degmada buurhakaba iyadoo maamulka koonfur galbeedna ay wadaan dadaallo ku aadan sidii degmadaasi buurhakaba ay maamul cusub ugu magacaabi lahaayeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo